Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa degmada Mahadai ku qabatay kulan diiradda lagu saarayay ka mid noqoshada dhalinyarada ee geedi socodka dhismaha golaha deegaanka degmadaasi. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Mahadai, guddoomiyaha dhalinyarada degmadaasi, iyo mas'uuliyiin ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee Hirshabelle, Nuur Xasan Muuse ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulanka.
runtii waxaan rabaa inaan ujeeddada loo soo keli yeelay meetingkan eh, kulankan eh, dhalinyarada bahda dhalinyarada oo wiilal iyo gabdho isugu jira inaan idiin sheego ujeeddada wadahadalka dhalinyarada loogu furayo wax kale ma ahan dhinaca dhismaha golaha deegaanka Eh, waxaa ka mid ah dhalinyarada inay ka qayb qaataan go-aan qaadashada waxaa kaloo muhiim ah eh, yacni youth dialogan ama wadahadalkan dhalinyarada ah eh, inay dhali- dhalinyarada helaan fursad ay ku horumarinayaan naftooda iyo deegaanka eh, si ay madashan ugu noqoto meel ay kusoo bandhigaan fikradahooda waxaan rabnaa fikradihiina inaan helno oo la xiriira dhismaha golaha deegaanka degmada Mahadai see u aragtaan eh, maxaa idinka qorshe ah ma qaar appetite u qabo danaynaya jiro inay ka mid noqdaan golaha deegaanka degmada Jowhar iyagoo qabaa'iladooda kasoo galaayo Eh, fikradihiina waa noo inoo muhiim dhanka kale guddoomiyaha dhalinyarada degmada Mahadai ayaa ka mahadceliyay kulankii wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabelle la yeelatay dhalinyarada.
Een, waxaan u mahad celineynaa wasaaradda arrimaha gudaha oo barnaamijkan yani noo qabatay run ahaantii waa arrin yani muhiima waa ogsoonaa waxa socdo oo maalmahan degmada ka socdo waxaa waaye golayaasha deegaanka dhismahoodii wax kalena noogumala yeelin ee waxaa un waaye sida aan uga qayb qaada lahayn siday ila tahay marka aad iyo aad iyo wasaaradda u mahadsan tahay Kulanka ayaa door ka qaadan doona ka mid noqoshada dhalinyarada ee geedi socodka dhismaha golaha deegaanka diblomaasi.